bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabina mxamed wclى aalihi wصaxbihi ajmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala wbintu libni taأkhudu sudsa ida kaanat maca اlbinti mithaala yuxtadaa whaakada اlأkhtu maca اlأkhti alati biاlabaweyni ya ukhaya adlati والسدس فرd جدة في النسب واaxدة kانت لأم وأبي وولد الأم يناaل السدس والshرط في إفراaده لا ينسى وإن تساوى نسب الجداaت وkna كلهنa واaرثاaت فالسدس بينهنa بالسوية في القسمة العاadلة الشhرعية وإن تkن غربا لأم xجبت أma أب بعدا وسدسا سلبت win takun bاlcagsi falqowlaani fi kutbi ahli اlcilmi mansuusaani laa tasqط اlbucda calى الصaxiixi wاtafaqa اljulu calى الtaصxiixi wakulu man adlat bgayri waariثi fama laha xadu min almawaariثi watasqط اlbucda bdati اlqurbi fi اlmadhab اlأwlى faqul li xasbi waqad tanaahat qismaة اlfuruudi min gayri ishkaali walaa gumuudi marka musanifka darsigeeni lixaad wuxuu leeyahay wa bintu libni taakhudu sudsa idaa kaanat maca albinti mithaala yuxtada waxaan ku dhex jirnay qismigii ugu dambeeyey ahlulfuruud sudsi ama sudusi a wax ku dhexlo markaas musanifku wuxuu iri wasudsu fardu sabcati min alcadad todoba yaa wax ku dhexasho todobadii marka waxa weeyaan qeybaan kasoo sheegnay uu ugu horeeyay aabbihii ay ku xigtay hooyadii sidaas oo kale awowgii aan soo sheegnay markaasuu masalo soo dhexgeliyo awowgii iyo aabbihii haddii aabbaha meesha uu ka baxo awowga ayaa meesha soo buuxinaya masalo ka baxday laba masalo meesha ka sheegay marka hadda waxaan ku dhex jirnaa qofkii saddexaad oo bintilibni ahayd wa bintulibni wiilkii gabadhiisi taakhudu waxay qaadanaysaa asudsa sudusay qaadanay idaa kaanat haday la jirto maca albinti idaa kaanat haday tahay maca albinti gabadhii aabbaha ou dhalay hadday la jirto ama ay kaanat maca albinti mithaalan haday tahay midku dayanayso ama mithaalan tusaal yuxtadaa lagu dayda hadday tahay aan ku celiyo wa bintulibni wiilkii gabadhiisii taakhudu sudsa sudusay qaadanay idaa kaanat haddii ay tahay bintulibnidii maca albinti binti sulbi hadday la jirto maca albinti mithaalan hadday tahay tusaale yuxtadaa lagu daydo marka khulaasatu lqowl waxaa u jeedaa haddii meydkii uu gabar ka tago ayib wiilkiisa gabar uu dhalayna uu ka tago laba gabdhood waa wiilka waa dhintay aabbaa dhintay gabadhiisii uu ka tegay bintu sulbi baa layihahda gabadha aabbaha uu toos u dhalay bintu sulbi baa la yihahdaa gabadha dhabarka toos uga soo baxday wa bintul ibnina waxaa la yidhahda wiilkiisii dhintay gabaruu ka tegay laba gabdhood baa isla jooga markaan wuxuu leeyahay markaan gabadhiisan oo la yaqaano waxay kamid tahay oo gabadha bintu sulbi a nisfay qaadanaysaa waa la yaqaana gabadha oo wiilkiisii dhalayne sudusay qaadanay takmilata thuluthain waxa weeyaan sidii uu cabdullaahi bni mascuud fi lxadiid aladii rawaahu lbukhaari markii la weydiiyey gabar iyo wiilkii gabadhii u dhalay iyo walaashii shaqiiqadaha isku soo hartay marka la weydiiyo wuxuu ri haddii aan sidaa nebiga aan ka maqlay si aan ahayn aan ku xukmiyo waan dhumay buu ri nebiga muxuu ku xukmi baa layiri wuxuu ri gabadhii oo sulbiga ahayd oo aabihii dhalay nisowsii wiilkii gabadhii ou dhalayna sudusowsii wixii soo harayna wuxuu sii buu ri ukhtii oo shaqiiqada walaashii oo macnaha aabba iyo hooyo ay dhaleen marka sidaas bay masaladaas ayaa daliilkeeda ku ansaxday wa bintu libni wiilkii gabadhiisii taakhudu sudsay qaadanay laakiin goormo waay idaa kaanat haddii ay tahay maca albinti gabadhii aabbaha ou dhalay mithaalan tusaal yuxtadaa lagu daydo macnaha hadday la jirta gabadhii aabbaha ou dhalay iyo wiilkii gabadhiu sii dhalay sudusay qaadanayaan hadda mithaal ahaan nin baa dhintay gabadhiisuu ka tegay iyo wiilkiisa gabar u dhalay dayib iyo walaalkiis oo ah oo ku hooyo ku aabay uu ka tagay masalada marka hadday saas tahay lix baa lagu dhisaya liannahu ahlu sudusaa joogo gabadhii uu aabbaha mubaasharatan u dhalo bintu sulbi lagu lahay nisay qaadanaysaa lix saddexay qaadanay gabadhii kale oo wiilkii dhintay uu ka tegayne hal qori ay qaadanayo sudus ah afaray marka thuluthayna saas isku noqdeen takmilata thuluthayna layihahda walaalkii markan oo shaqiiqa ahay oo meydkii la dhashay kadibna inta soo hartay oo labada abuu qaadanaya marka sidaasay bintulbint bintulibni ay ku tahay waxaa ka baxday markaa bintulbinti gabadhaada gabadhii ay dhashay ku dhexlimaysa dawl arxaam waa wiil inuu inay kusoo dhawaataa la raba hadday gabarh kusoo dhawaato wax ku dhexlimayso liana allaha tabaaraka watacala qaala dalik wahaakada lukhtu maca lukhti alatii bilabaweyni yaa ukhaya adlatii wahaakadaa sidaasoo kale ay alukhtuna tahay walaashi maca alukti hadday la jirto walaashii alatii bilabaweyni alatii tii adlad ku soo dhowaatay bilabaweyni labadii aabba yaa ukhaya marka mida hore wahaakada alkhtu markii laleeyahay alkhtu liabina looga jeeda waxaa uu daliil ah ukhtu liabaweyna gadaa laga sheegay marka ukhtu liabaweyn waxaa ka hor imaan karta oo cagsigeeda noqon karta ukhtu liab ama alkhtu liumin waa gooni bay way imaa doontaa iyada goonigeeda wahaakada alkhtu sidaas bay walaashi tahay alkhtu oo liabin ah sudusay qaadanayen wahaakadaa sidaas alkhtu walaashii ku aabba ahayd meydka aydna sudusay qaadanay goorma maca alukhti hadday la jirto walaashi allatii ukhtidoo adlad ku soo dhowaatay meydka kusoo dhowaatay bilabaweyne laba aabo yaa ukhay macnaha waxa weeyaan ukhtu shaqiiqa iyo ukhtu liab ayaa meeshan joogo markaasay u kala dhexlayaan mathalan waxa weyaan mas'ala ukhtu liab iyo ukhtu shaqiiqa iyo ibnu lakhi shaqiiq ibnu lakhi aan ku dhahaya akh maaha akh shaqiiq ma aha ayib haddii mas'alada ay saas tahay maadaama ukhtu liab ay joogto sudus lixaa lagu dhisaya lix marka lagu dhiso alukhtu shaqiiqa meydka dhintay gabadhii la aabba io la hooyo ahayd nisful maal bay leedahay gabadhii meydkaas ku aabbe ahaydne sudus oo hal qori a bay leedahay lixdii ka mid ah markay laysugu dara labadii nasiibay qaateen tanoo saddex qaadatay iyo midaanoo hal qaadatay takmilata thuluthain labadooda saasay thuluthain ku qabaan laakiin thuluthainka si siman looma qaybsanine waxaa loo qaybsaday nis iyo sudusa loo qaybsaday marka inta soo hartayne waxaa iska leh wiilkii walaalka ahay wiilkuu sii dhalay hadduu walaalka uu joogi lahay waa ka duwan tahay fiiri haddii ay laba ukhtu shaqiiq hadday joogi lahay meyd baa dhintay laba walaalo isla dhalatay oo ku hooyo ku aabba ayuu ka tegay iyo gabar ku aabba ah keligeed labadan oo ku hooyo ku aabba ah thuluthayn ay qaadanayaan kamaa fii aakhiri suurati annisaa markay laba thuluthayn markay thuluthayn ka qaataan gabadhii oo kuwa aabba ahayd waxba ma laha liannahu thuluthaynkaasa wax kulahaan ahayd labadii isla dhalataa buuxsantay allaahumma haddii uu jirin hadduu jiro walaal ayada ku aabba ah idana markaas wixii soo haray falidakari ula qeybsanaysaa haddii uu ka tegi lahaa meydkii dhintay laba gabdhoodoo ku aabba iyo ku hooye iyo wiil gabar wiil iyo gabar oo ku aabba hadduu ka tegi lahaa labadan ku hooye kuga aabba ah oo labada gabdhood ah waxay qaadanayaan thuluthain thuluthka soo harayne walaalka oo kuga aabba iyo walaasha kuga aabba ahaa falidakari mithlu xadil unhayn u qaybsanay marka gabadhii alukhtu liabin walaalkeeday wax ku heshay oo casaba ah hadduu walaalkeed joogi lahayn thuluthaynkana wax kuma lahaan lahayn liannau labadan gabdhood baa qaadatay dhaxal kalena sooma gaari lahayn casaba iyada ma aha marka meeshaasay ku dhici lahayd marka xoolihii ibn alakh baa qaadan lahay sidaasay marka ku tahay alkhtu liab maca alkhti shaqiiqa taakhudu sudus takmilata thuluthain itifaaq ijmaaca lagu yahay masale khilaaf uu ka jira ma ah marka waa qofkii afaraad liannahu waxaa weyaan ab iyo maya waa qofkii shanaad ab iyo um iyo jad waa saddex bintul ibni waa afar alkhtu liabin waa shan sidaas weyaan shantaasuu saa noogu sheegay mid kastaba shardi buu leeyahay markaasuu musanifku wuxuu iri wsudsu fardu jadatin fi nasabi waaxidatin kanat liumin wa abi wa waladu lumi yanaalu sudsa washardu fii ifraadihi laa yunsa wasudsu suduskii fardu jadatin ayeydi faradkeedii waay oo fi nasabi jada kugu ah waaxidatan kaanat ahaata liumin aw liw abin waaxidatin mid kaanad waaxidadaas ha ahaato liummin wa abin ha ahaato macnaha waxaa weeyaan min jihati اlumi ama ha ka timaado ama min jihati اlab ha ka timaado way ku dhexlaysaa marka jadooyinka qaacida dheer bay leeyihiin wax yaroo koo kooban aan kaaga sheego nuqdada koobaad waxaa weeyaan jadada hadday ku soo dhowaato meydka bijaddin gayri waarithin jad waxay ku waxay jad u tahay qof oo oo aan dhexlayninay wax u tahay wa huwa dhakaru bayna alunhayayn ama bayna almar'atayn laa tarihu biitifaaq macnaha waxa weeyaan hooyada aabbaheed hooyadiis wax kaa dhexli mayso liannahu hooyadaas waxay ku soo dhowaatay aabbo aabbahaas wuxuu ka yimid hooyo xaggeeda waxba ka dhexalkuma laha marka waxaa weeyaan kulu jadatin adlat bidakarin bayna almar'atayni gayri waathin gayri waarithin laa tarith taa meeshaas ka bixi midda kale waxaa lagu ijmaacay culamada islaamka ah anna uma alummi wa ummahaatiha hooyada hooyadeed hooyadiisii dhashay hooyadii hooye hooye haddaad tirahdid hooyooyinkaas wa in calowna haba sareeyaano hooyada boqolaad ha gaarto hadday hooyaley ku soo dhowaatay hooyada hooyadeed hooyadiisii dhasha hooyaley ku soo dhowaatay waxa weeyaan tarithu biijmaac waa dhe waa dhexlaysaa midaas waxaa lamid e umu labi wa ummahaatuhaa hooyadii aabbahaa dhashay hooyadii hooyadaa sii dhashay hooyadii hooyadaa sii dhashay meeshay rabaan ha gaaraan aydana way ku dhexlaysaa laakiin fiir waa in hooyo isku tixan ay noqdaan hooyadaa hooyadeed hooyadiisii dhashay hooyadiisii dhash saasay noqonaysaa waxaa laysku khilaafay markaan aljaddatu fi ljadda ummi abi abilabi aabbaha aabbihiis hooyada dhashay mar lianna hooyadaas maanta waxay ku soo dhowaatay dakar ayib jumhuurta waxay qabaan annaha laa tarith ummi abi abi wاljaddatu ummi abi alabi oo yani waxaa weeyaan aabbaha aabbihiis aabbihii kale hooyadiis waxa weeyaan waa laysku khilaafsan yahay qaarna waxay leeyihin waa dhexlay qaarna dhexli mayso lannahu bimaxdi linaad kuma soo dhowaana dakara ay ku soo dhowaatay marka labadaas waa mid musanifkan hadda waxbuu ka sheegi doonaa marka haddii meydkii ay ku kulmaan laba jadda iyo wax ka badan laba aan ka soo qaadno labadaas ayeeyo hadday darajadooda siman tahay waa dhaxlayaan suduskayna ay wadaagsanayaan laba ayeeyo laba jiha kala timid iskuna darajo waay labadoodii marka waa dhexlayaan hal sudusayna wadaagsanayaan mathalan waxaa ka mid ah umulabi umulabi iyo umul ummi oo kale aabbaha hooyadiis iyo hooyadaa hooyadeed labadooda waa isla dhexlayaan liannahu isku darajo waaye tanna hooyaday ku soo dhowaatay tanna aabbihii bay ku soo dhowaatay iskuna darajo waa meydkii hal waasita u dhexeeya intooda waa wada dhexlayaan hal sudusayna qaybsanayaan ayib wa in kaanat ixdaahumaa aqrab ila almeyiti markaan hadda waa idaba sinaayeen hadday kala soo fogaadaan mida meydka u dhow midna waa fog tahay haddii midda hooyada xaggeeda ka timid ay dhow tahay hadday hal jiha ka yihiin andhaha horta in kaanat ixdaahumaa aqrabu ila almeyiti wa humaa min jihatin waaxida hal jihay ka wada yimideen waxaa kamide ummi lummi iyo ummi ummi lummi labadiyaa kulmay hooyadaa hooyadiis hooyadeed iyo hooyadaa hooyadeed hooyadiisii dhashay marka waxaa weeyaan khilaaf wax kama jooga midda dhow baa ku dhexlayso hooyadaa hooyadeedaa ku dhexlay hooyadaa hooyadeed hooyadiisii dhashana way dhacaysaa liannahu midaana ka sokayso hal jihay ka wada yimideen taa khilaaf kama joogo wa in kaanat ixdaahumaa aqrab ila almeyiti laakiin jihataynay ka kala yimaadeen tan xagga jihaday ka timid aabbaha midaana jihaada kale ka timiday jihada hooyaday ka timid midaana jihada aabbaha labadoodii marka midood baa dhow ayib haddii ay tahay midda meydka u dhow midda hooyada xaggeeda ka timid hooyadaa hooyadeed iyo aabbaha hooyadiis hooyadiisii dhashay saddex darajay joogtaa marka midaan hooyada xaggeeda ka timidaa meydka u dhow liannahu hooyada hooyadeed waa tanna waxa waaye awowgii adiga aabbaha aabbihiis hooyadii dhashay waay ama mtaasaan dhihin hooyada aabbaha hooyadiis hooyadiisii dhashay waa darajo saddexaad waay khilaafkama joogo midda hooyada xaggeeda ka timid hadday meydka u dhow tahay midda aabbaha xaggiisa ka timid oo meydka ka dheer waa loo diidaa dhaxalka midaana suduska qaadanayso khilaafkama joogo hal suura laysku khilaafsan yahay haddii midda aabbaha jihadeeda ka timiday ay dhow tahay midda hooyada jihadeeda ka timidna ay fog tahay a laysku khilaafsan yahay waxaa ka mid eh aabbaha hooyadiis iyo hooyadaa hooyadeed hooyadiisii dhashay midda saddexaad ayadaa noqotay sidaa oo ay madhab maalig iyo shaafici jumhuurta aan dhahna ay qabaan midda hooyada xaggeeda ka timid haba fogaatee lama xijaabi karo oo mid aabba xaggiisa ka timid oo meydka u dhow ma xijaabi karto liannahu maanta meydkan waxaa lagu dhexlaa umuuma hooyanimo hooyana waxaa ugu habboon hooyadii dhashay wixii xaggeeda ka yimaada fogaal ay fog yihiin laguma dhaxal waaysiin karee waa inay wax ka dhexlaan marka khulaasada oo ayeeyada saas weeyaan musanifkana wax badan oo kitaab laakiin tafsiilkeeda haddaad xasuusatid waxa weeyaan ayeeya oo ninan wax dhexlaynin kusoo dhowaatay wax ma laha hooya hooyadeed tixan iyo aabba hooyadiis tixanna way dhexlayaan walow haba fogaadaane hadday laba jadda ay kulmaan hadday min jiha waaxida iskala yimaadaan midda dhow baa dhexlaysa midda fog waa la eryahay hadday laba jiha ka kala yimaadaan midda hooyada hadda xaggeeda ka timid hadday dhow tahay midda aabba xaggeeda ka timid oo fog waa la waa waa la xirmaanina waa loo diida hadday sinaadaan waa wada dhexlayaan hadday midda aabba xaggiisa ka timid meydka u dhowaato midda hooyadan ay fogaato waa laysku khilaafsan yahay laakiin sida loo badan yahay inay wax ka dhexlaysa weeyaan intaas khulaasadeedu waa intaas markaasuu musanifku wuxuu iri wasudsu fardu jadatin waxa weeyaan ayeeyadii faradkeedii oo fi nasabi ayeeye kuga ah waaxidatin ee keligeeda kaanat liummin aw wa abin yacni liummin wa abin min jihati اlummi wa min jihati اlab sudusay qaadanayaan mithaal ahaan waxaa ka mid eh waxa weeyaan nin baa dhintay ayeeyadiisa yuu ka tegay iyo walaalkiis yuu ka tegay keli ah ayeeyadiis min jihati ummi waxay leedahay sudus lixdii hal qori ku leedahay shanta kale wiilkaana qaadanay marka saasay ku dhexli waxaa lamid eh haddii ayeeye min jihati alab aabbaha hooyadiis iyo walaalkaa kulmay aabbahii sudus hooyadiis sudusaa la siinaa walaalkiina waxa weeyaan dhaxal oo casaba ayuu ku dhexlaya marka hadhowta aqsaamtooda waa imaan doonta wa waladu lummi hooyada waladkeedane yanaalu wuxuu gaarayaa dhaxalka asudsa sudusou leeyahay waashardu fii ifraadi inuu keli yahayna shardigeedana laa yunsaali iloobi maayo waladulummi ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaado isma khilaafsan waa isku dhaxal le waay wixii ka yimaado hooyadaa ilmaha ay dhashay oon kugu aabbee ahayn shalay waan soo sheegnay oo markii ay dhexlayeen laba markay yihiin thuluth inay ku dhexlayeen hal haddaa yihiinne hal sudus ay ku dhexlayaan waa tiin aayaddii aanu soo qaadanay wain kaana rajulu yuurathu kalaalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus suduskaas waa halkaasay leeyihiin khilaafka ma jooga iyagane laakiin waa inuusan jirin farci waarith ah inuusan jirin iyo asal dakar oo waarith ah oo aabba iyo awow inaysan joogin haddii aabba ama awow oo waarith uu joogo wax dhaxalku kuma laha ayaga farci waarith walow binti waaxidba ha noqotee ayadana haddii joogto awlaad lakh liab awlaad awlaad alikhwa lium waxba ma laha wain tasaawaa nasabu ljadaati wa kuna kuluhuna waarithaati fasudsu baynahuna bisawiya fi lqismati alcaadilati sharciya markaasuu iri fasud wain tasaawaa hadduu ekaado nasabu ljadaati ayeeyaalka nasabkoodu oo wa kuna kuluhuna ay noqdaan dhammaantood waarithaatin kuwa dhexlayo fasudsu suduska baynahuna dhexdooda bisawiyati waa uu egyahay fi lqismati alcaadilati sharciya hadday ay ayeeyooyin badan ay kulmaan kulligoodna isku darajo ay noqdaan kulligood waa wada dhaxlayaan waxaa laakiin hal sudus ay qeybsanayaan wa in tasaawa nasabu ljadaati jadaadka nasabkooda hadduu sinno oo wa kunna ay ahaadaan kulluhuna dhammaantood waarithaatin kuwa wax dhexlayo oo isxijaabaynin fasudsu suduska bisawiyati si siman yaa baynahuna uu u yahalaa fi lqismati alcaadilati qeybta caadilada oo sharciyada loo nisbeyo sharciga ou keenay mathalan wiil baa dhintay wuxuu ka tegay ayeeyadiisa oo aabbihiis dhashay iyo ayeeyadiisa hooyadiis dhashay labadii way siman yihiin waana waarithaad iyo walaalkiis uu ka tegay marka waxaa weeyaan sudus iyo sudus la dhihi maayo sudus ay wax ku dhexlaan lix markii masalada lagu dhiso halka qoryo suduska ah yaa labadooda loo qeybina shantii soo hartayna wiilkaa qaadanaya maxaa yeelay haddii ayeeye kasta haddii sudus la siiya waxaa dhici karta lix ayeeye inay meesha yimaadaan maalkii haddii sudus lagu dhigo mid kasta hal qori ay qaadato waxa meeshii harayaba maba jiraanbo kulligood wixii ayagaa wada qaateen markaas magaca suduska ay wada leeyihiin toban ha noqdeeno laba ha noqdeen hal kale ha noqdeen haddii hal noqotana suduska aydaa wada qaadanay haddii ay maxaan ku iraahdaa maxaan ku iraahdaa hadday ka badan yihiin suduska unbay wada leeyihiin masaladan oo kale waxay nagu soo martay zawjaadka zawjaadka hadday badan yihiin iyo hadday yar yihiinbo waxay qaadanayaan ama waa thumunka ay wada wadaagsanayaan ama rubac ay wada wadaagsanayaan marka wain takun qurbaa liummin xajabat uma abin bucdaa wa sudsan salabat wain takun hadday tahay qurbaa mid dhow wain takun ay in wujidad haddii la helo qurbaa ayeeye dhow oo liummin xagga hooyada ka timiday xajabad waxay xijaabaysaa uma abin aabba hooyadiis bucdaa ee fog wa salabat waxay ka siibataa oy u diidaa sudsan suduskiina way u diidaho ayadaa kaligeed qaadanayso waxaan iriyay mathalan waxa weeyaan hooyadaa hooyadeed iyo aabbaha hooyadiis hooyadii dhashay saddex darajo waay aa kulmay madhab الshaafici waman qaala bqowlihi hooyadan hooyadeed yaa dhow oo meydka u dhow hal ayada hal waasitay meydka u jirta midaana laba waasitay u jirta xagga aabbaha ka timid marka waxaa lagu leeyahay midii dhoweeda hooyada xaggeeda ka timid waxay xijaabaysaa oo u diidaysaa dhaxalkii hooyadii aabbaha xaggiisa ka timid ayeeyadii aabba xaggiisa ka timid oo fogeyd hadday siman yihiin waa wada dhaxlayn tan haddun soo sheegna waa oo aabbaha hooyadiis iyo hooyadaa hooyadeed way siman yihiin waa wada dhaxlayaan suduskayna wada leeyihiin wa in takun hadday tahay qurbaa mid dhow liummin hooyada xaggeeda xajabad waxay xijaabaysaa oo dhaxalka u diiday umma abin aabba hooyadiis bucdaa fog hadda ma aha aabbaha hooyadiis ma aha laakiin xagga aabbahay ka timidaa loo jeeda tan aabbaha xaggiisa ka timidoo fog yay xijaabaysaa wa salabad ayeeyada hooyada xaggeeda ka timidna waxay ka siibanay ka qaadanay sudsan suduskii ayadaa qaadanayso waxtan kugu miithaaliyey hooyadaa hooyadeed iyo aabbaha hooyadiis hooyadii dhashay hal darajay fog tahay midaan dhowaa suduska qaadanay hooyada xaggeeda ka timid wa in takun bilcagsi falqowlaani fii kutubi ahli lcilmi mansuusaani wa in takun bilcagsi hadday tahay marka cagsi oo midii xagga hooyada ka timidaa fog midii xagga aabbaha ka timid yaa dhow hadday saas tahay falqowlaani almas'alatu fiiha qowlaani qowlaanka oo mansuusaani la caday fii kutubi ahli lcilmi fii kutubi ahli lcilmi lagu caday waxaa weeyaan aabbaha hooyadiis iyo hooyadaa hooyadeed hooyadiisii dhashay aabbaha hooyadiisaa dhow fiiriya aabbaha hooyadiis oo ayeeyadaada ah iyo hooyadaa hooyadeed hooyadiisii dhashay oo ayeeyadii saddexaad ah hadday kulmaan cagsi waa tii hore cagsigeedii oo cagsi maxay ku tahay midda aabbaha xaggeeda ka timidaa dhow midii hooyada xaggeeda ka timid yaa fog midaan marka sidii hore layskuguma waafaqsano tii hore waxawaay hadda xagga hooyada hadday kasoo dhowaato tan aabbaha xaggeeda timid oo fog waa la xijaabaya taas ee mas'alo waadixa u ah laakiin midaan khilaafaa ka joogo midda hooyada xaggeeda ka timid haba fogaatee qowlka loo badan yahay midaan aabba xaggiisa ka timidoo dhow iyo ayada suduski ay qeybsanayaan sidaas waay wa in tankun bilcagsi hadday tahay oo midda aabbaha ay dhowda xaggiisa ka timid falqowlaani fafi lmas'alati qowlaani ama fa fii kutubi ahli lcilmi qowlaani mansuusaani la cadeey marka musanifka hadda saasuu yihi laba qowlaa ku jirto markaasuu wuxuu yihi laa tasqutu lbucda qowlkii haddana uu qaadanay waay marka musanifku kuu sheega wuxuu i laba qowla ku jirta markuu yidhi you qowlka hadana saxiixa ku raaci wuxuu ku yihi laa tasqudu lbucdaa midda fog ma dhacayso oo xagga hooyada ka timiday cala saxiixi haddaan qabanno oo midda aabbaha xaggiisa ka timid oo dhow midda hooyada xaggeeda ka timid oo fog ma ridi karto qowlkaasaa saxiixa buu iri waitafaqa aljullu culammada badigooda waxay isku waafaqeen cala tasxiixi in midaas la saxiix yeelo ama cala tasxiixi mas'alada in la saxiix yeelo liannahu suduskii markay qeybsadaan oo hal lug ah ama hal qori ah halkii qori laba uma qeybsamo liannahu mas'alada faraa'id sideedaba kasri waa laga ilaaliyaa suduskoodii marka waxa weyaan waa la saxiixye lahaa madaxoodii oo laba ah masalada lagu dhufanaa marka sidii hadhowti suduskii laba iyo toban uu u gaaro oo markaa suduskoodii laba u noqda labadii hal qori hal qori ay kala qaataan saasa ujeeda laa tasqutu lbucdaa midda fog oo xagga hooyada ka timid ma dhacayso bilqurba min jihati lummina ku dhici maysa cala saxiix haddaan qabano watafaqa aljullu waxay iswaafaqeen dadka badigooda cala tasxiixi masalada in loo saxiix yeelo suduskii loo qeybiyo saasay isku waafaqeen markaasuu musanif wuxuu iri wa kulu man adlat bigayri waarithi famaa laha xadun min almawaarithi wa kulu man jada dhammaanteed ayeeya dhammaanteed adlad ku soo dhowaatay bigayri waarithin ninan wax dhexlayni ku soo dhowaatay famaa lahaa ma laha xadun nasiib kuma laha min almawaarithi dhaxalka waxba kuma laha waxa weeye ayeeye kasta oo dakar khayra waarith ku soo dhowaatay waa masalada midii aan kaaga bilaabay waxba kuma laha baa layidhi dhaxalka wa kulu man ayeeya dhammaanteed mantaas waxaa la yaqaana wman wmaa waal tusaawi maa dukir wahaakadaa duu cinda tayi'in shuhir waa ka ibnu maalik fi khulaasa ku yiri manta waxay ku dhacdaa aلdakar wاlأunthaa wاtathniya wاljamci man waa loo isticmaalaa marka hadda ayeeyaa loo jeeda wa kulu man ayeeya dhammaanteed adlat hadda haddii nin ahaan lahay adla a la dhihi lahay adlat waxaa la yihi manta in naag loola jeedo wa kulu man ayeeya dhammaanteed adlad ku soo dhowaatay bigayri waarithin minan wax dhexlayni ku soo dhowaatay famaa lahaa xadun famaa lahaa ma laha xadun nasiib min almawaarithi kuma laha waxaan ku miithaalinay oo aan ku niriyey waxa weeyaan aabbaha hooyadiis aabbaha dhalay hooyadiis fiiri markan aabbaha hooyadiis ninka dhalay adig waxba kuguma laha liannahu adlaa biimra'atin awowgaas awowgaas oo aabbaha hooyadiis dhalay adig kuma dhexlay ciddii asiga ku soo dhowaatay markaan oo jaddada ku soo dhowaatay maadaama asiga u dhexlaynin asiga waxba dhexli maayo ayb taasaa loo jeeda wkulu man adlad bgayri waarithin famaa laha xadun min almawaarithi ayib waxaa kuu imaan doonto waxaan ayeeyo ku dhibayo o dhan haddii meydka hooyadiis oogo ay joogto wax ayeeyo oo imaan kara meeshi ma jiraan masaladaasna waa kuu imaan doonta waxyaalaha faraa'idka kuu fududayna waxaa ku mid eh dadka siday isu xijaabaana noo imaan doonta haddii sidaas aad garatid wax badanoo hadda la suuraysana waxbay kuleeyihin lagu leeyahay ayagaa isreebay oo meydkii hadduu dhinto hooyo ay joogto toban jada hadday meeshan joogaan waxba kuma laha lianna umma almeyiti taxjubu jamiica aljadaat taasaa marka kaaga filnaanayso marka wa tasquط اlbucda bidaati اlqurbi fi اlmadhabi اlأwlى faqul lii xasbi wa tasquط اlbucda midda fog way dhacaysaa bidaati اlqurbi midda dhow ay ku dhacaysaa fi lmadhabi alawlaa madhabka oo oo owlaha ah oo wanaagsan ee faqul lii waxaad ii tiraa xasbi intaasa igu filan dheh yani hadda fi madhab alawlaa khilaaf ulama jeedo waxa weeyaan hooyadaa hooyadeed iyo hooyadaa hooyadeed hooyadiisii dhashay ha isla joogo hooyadaadi waa dhimatay hooyadaa hadday dhimato laba ayeeyo ayaga isdhaleenaa joogaan midda fog waa dhacaysaa waxaa xijaabaysa midaan ka soo sokayso sidii ayeeyadaaba hooyada ay ugu dhacaysay haddii hadday hooyada ahaa joogto ayeeyadaa hooyadaa dhashana waa joogtaa ayeeyada way dhacaysaa hooyaday ku dhacay sidaasoo kale ayeeyadan dhowna waxay ridaysaa iyadana ayeeyada fog intaas keli ah waa beydkan waa tii aan lahayn labada ayeeye hadday hal jiha ka wada yimaadaan tan aan lahayn weligaa iskaaga qasamin hadda intaan soo sheegayn waxay ahayd laba ayeeyo midna hooyo xaggeeda ka timid midna hooyo aaba xaggeeday ka timid laakiin midda musanif haddi kuu sheega wa tasqud lbucda bidaati lqurbi ou kuleeyahy waxa weeyaan markay ay ka timaado hal jiha ay ka wada yimaadeen ayeeyooyin oo hooyada xaggooda ka wada yimid ama ayeeyooyin aaba xaggooda ka yimid say u kala dhow yihiin ay isu xijaabayan midda dhow midda ka saraysa ay xijaabaysaa intaas keli a waay wa tasqud lbucda midda fog way ridaysaa oo jiha hadday ka wada yimaadaan way dhacaysaa dheh wa tasqudu lbucdaa midda fog way dhacay oo ayeeyadaa bidaati lqurbi midda dhowaanta u saaxiibka ay ku dhacaysaa oo hooyadaa hooyadeed waxay riday midda kasii dambaysa ayada oo ayeeyadeed saddexaad ayay ridaysaa fi lmadhabi alawlaa madhabka owle faqul lii xasbii waxaa tiraa arintaasa igu filan markaasuu musanifku wuxuu uri waqad tanaahad waxaa dhammaaday qismat lfuruudi furuudi qismadeedii faradyaalkii qeybintoodii waa dhammaatay min gayri ishkaalin aydoo ishkaal ayna jirin io walaa gumuudin wax qarsoon ayn jirin ishkaal aydoona ku jirina si cadcad kuugu qeybiyey waqad tanaahad yani nihaayan gaarnay waa nihaaya waxawaa dhammaashadii waqad tanaahad waxaa dhammaatay qismatu lfuruudi faradyaalkii qeybintoodii oo ahlulfuruud wixii wax ku qeybsanay waa dhammaatay lixdii nisfan shanaa wax ku qeybsanto rubuc labaa wax ku qeybsanto thumun hal qof oo wax ku qaato hal oo zawjaadki ah thuluthan saddexaa wax ku qeybsamo thuluth labaa wax ku qeybsadaan sudus todobaa wax ku qeybsantay saasaan soo dhaafnay waqad tanaahad waxaa dhammaatay qismatu lfuruudi faradyaalkii dadkii ahlu furuudka qeybintoodii waa dhammaatay min gayri ishkaalin ayadoo aanan jirin wax ishkaal ah ishkaal waxaa la yihahdaa wixii oo kugu cuslaado oo loo fahmi waayo walaa gumuudin wax ayadoon qarsooni ayna ku jirin yay dhammaatay wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin